samu'eelkii koowaad cutubka toban iyo shanaad markaasaa samu'eel wuxuu saa'uul ku yidhi rabbigu wuxuu ii soo diray inaan kuu subko inaad boqor u ahaatid dadkiisa reer binu israa'iil haddaba bal maqal codka erayada rabbiga rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay reer binu israa'iil markay masar ka soo baxeen camaaleekh wuxuu ku sameeyey iyo siduu jidka ugu hor joogsaday waan ogaaday haddaba tag oo reer camaaleekh laa oo waxay haystaan oo dhan wada baabbi'i oo iyaga innaba ha u turin laakiinse wada laa nin iyo naag iyo dhallaan iyo caananuugba iyo dibi iyo ido iyo geel iyo dameeraba markaasaa saa'uul dadkii u yeedhay oo talaa'iim buu ku tiriyey oo waxay noqdeen laba boqol oo kun oo nin oo lug ah iyo toban kun oo nin ee reer yahuudaha ah kolkaasuu saa'uul yimid magaaladii reer camaaleekh oo dooxadii buu ugu soo dhuuntay markaasaa saa'uul wuxuu reer qayn ku yidhi taga oo ka dhex baxa reer camaaleekh yaanan idinku dhex baabbi'ine waayo markii ay reer binu israa'iil oo dhammu masar ka soo baxeen waad u wada roonaateen sidaas aawadeed reer qayn way ka dhex baxeen reer camaaleekh oo saa'uul wuxuu reer camaaleekh ku laayay xagga xawiile ah ilaa xagga shuur taasoo ku taal masar horteeda oo boqorkii reer camaaleekh oo agaag ahaa isagoo nool buu qabsaday laakiinse dadkii kale oo dhan seef buu ku wada albaabi'iyey laakiinse saa'uul iyo dadkiiba way rabeen aagag iyo intii ugu wanaagsanayd oo dhan oo idihii iyo dibidii iyo xoolihii shishislaa iyo wanankii yaryaraa iyo wixii wanaagsanaa oo dhan oo ma ay doonayn inay wada baabbi'iyaan laakiinse waxay wada baabbi'iyeen wixii la quursaday iyo intii liidatay oo dhan markaasaa samu'eel waxaa u yimid eraygii rabbiga oo ku leh waxaan ka qowmamaynayaa inaan saa'uul boqor ka dhigay waayo la socodkaygii dib buu uga noqday oo mana uu oofin amarradaydii oo samaa'iilna wuu cadhooday oo habeenkii oo dhan rabbigu u qaylinayay markaasaa samu'eel aroor hore kacay oo wuxuu damcay inuu saa'uul ka hor tago oo waxaa samu'eel loo sheegay oo lagu yidhi saa'uul baa yimid karmel oo bal eeg halkaas tiir xusuus ah ayuu ka taagtay oo intuu wareegay ayuu gudbay oo gilgaal ku dhaadhacay oo samu'eelna saa'uul buu u yimid markaasaa saa'uul ku yidhi isagii rabbigu ha ku barakeeyo anigu amarkii rabbiga waan oofiyey markaasaa samu'eel wuxuu yidhi haddaba waa maxay micnaheedu ciddaan idaha ee aan dhagahayga ku maqlaya iyo cidda dibida ee aan maqlaya oo saa'uulna wuxuu yidhi reer camaalikh bay ka keeneen waayo dadku waxay u reebeen intii ugu wanaagsanayd ee idihii iyo dibidii inay allabari ugu bixiyaan rabbiga ilaahaaga ah intii kalese dhammaantood waannu baabbi'innay markaasaa samu'eel wuxuu saa'uul ku yidhi bal sug oo anna waxaan kuu sheegayaa wixii rabbigu xalay igu yidhi markaasuu yidhi bal ii sheeg markaasaa samu'eel wuxuu yidhi inkastoo aad isla yarayd sow madax lagaagama dhigin qabiilooyinka reer binu israa'iil oo rabbigu waa kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya reer binu israa'iil oo rabbigu socdaal buu kuu diray oo kugu yidhi tag oo wada baabbi'i dembilayaasha reer camaaleekh oo la dirir ilaa ay baabba'aan haddaba maxaad rabbiga codkiisa u addeeci weyday oo aadse ugu boodday wixii la dhacay oo maxaad u samaysay wixii rabbiga hortiisa sharka ku ahaa markaasaa saa'uul wuxuu samuu'eel ku yidhi waan addeecay rabbiga codkiisii oo waxaan maray jidkii rabbigu igu diray oo agag oo ah boqorkii reer camaaleekh ayaan keenay oo reer camaaleekhna dhammaan waan wada baabi'iyey laakiinse dadkii waxbay ka qaateen xoolihii la dhacay ee ahaa ido iyo dibi iyo waxyaalihii qaaska ahaa ee la nidray inay gilgaal alabari ugu bixiyaan rabbiga ilaahaaga ah markaasuu samu'eel yidhi rabbigu miyuu aad ugu farxaa qurbaanno la gubo iyo allabaryo siduu ugu farxo in codka rabbiga la addeeco bal eeg addeeciddu waa ka wanaagsan tahay allabariga maqlidduna waa ka wanaagsan tahay baruurta wananka waayo caasinimadu waxay la mid tahay dembiga sixirka madaxayguna wuxuu la mid yahay shar iyo sanab caabudidda waxaa diidday ereygii rabbiga oo sidaas daraaddeed isna wuxuu kuu diiday inaad boqor sii ahaatid markaasaa saa'uul wuxuu samuu'eel ku yidhi waan dembaabay waayo amarkii rabbiga iyo ereyadiiba waan ku xadgudbay maxaa yeelay dadkii baan ka cabsaday codkoodiina waan addeecay haddaba waan ku baryaaye dembigayga iga cafi oo mar kale ila noqo aan rabbiga soo caabudee oo samuu'eelna wuxuu saa'uul ku yidhi kula noqon maayo waayo ereygii rabbigaa diidday oo rabbigaana kuu diiday inaad sii ahaatid boqor reer binu israa'iil u taliya oo markii samuu'eel ka jeestay oo uu damcay inuu tago ayuu qabsaday darafkii khamiiskiisa wuuna dilaacay markaasaa samuu'eel isagii ku yidhi maanta rabbigu boqortooyadii reer binu israa'iil buu kaa dilaaciyey wuxuuna siiyey mid deriskaaga ah oo kaa sii wanaagsan kan xoogga reer binu israa'iil ahna been sheegi maayo qoomamaynna maayo waayo isagu ma aha nin qoomamooda markaasuu yidhi waan dembaabay haddaba waan ku baryaaye igu murwee duqowda dadkayga hortooda iyo reer binu israa'iil hortooda oo mar kale ila noqo aan rabbiga ilaahaaga ah soo caabudnee haddaba samuu'eel mar kaluu saa'uul la noqday oo saa'uulna rabbiguu soo caabuday markaasaa samuu'eel wuxuu yidhi halkan iigu keena boqorka reer camaalekh ee agag ah kolkaasaa agag u yimid isagoo qalbisan oo wuxuu yidhi hubaal geerida qadhaarkeedii waa i dhaafay oo samuu'eelna wuxuu ku yidhi sida seeftaadu dumarka u ilma tirtay saasoo kaley hooyadaana dumarka dhexdiisa ugu ilmo la'aan doontaa oo samuu'eelna agag ayuu cad cad ugu jarjaray gilgaal dhexdeeda rabbiga hortiisa markaasaa samuu'eel raamaha tegey oo saa'uulna wuxuu tegey xaggii gurigiisii oo ku yiilgabi cahdii saa'uul samuu'eelna mar dambe uma imaan inuu saa'uul soo arko ilaa maalintii uu dhintay laakiin samuu'eel baa saa'uul u ooyey oo rabbiguna wuxuu ka qoomamooday inuu saa'uul ka dhigay boqor u taliya reer binu israa'iil